بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله البحر التاسع السريع أعير أجزاؤه مستفعل مستفعل مفعولات مرتين وعارضه أربع وأضربه ستة waxaan ku guda jirnaa fii asmaa'i albuxuur waxaan maraynaa baxrigii sagaalaad baxrigan waxaa la yidhaahdaa albaxru sariic sumiya sariican lisurcati nutqi bihi waxaa sariic loogu magacaabay lisurcati nutqi bihi dhawaaqa lagu dhawaaqayo oo ah mid deg dega darteed ayaa sariic loo yidhi wa ajzaa'uhu ajzaa'diisa waxa weeye mustafcilun mustafcilun mafcuulaatu maratayni laba jeer maratayni muxuu la jeedaa waa labada qaybood wey macnaha waa mustafcilun mustafcilun mafcuulaatu mustafcilun mustafcilun mafcuulaatu maratayntu waa sidaa wa caariiduhu caruudyadiisuna arbacun waa afar afar caruudo ayuu leeyahay wa adrubuhu darbiyadiisuna sittatun waa lix afar caruudo iyo lix darbi waa al-uulaa caruudada koowaad madwiyatun maksuufa waa caruuda madwiya maksuufa dayi iyo kasfi ayaa galay adayu wuxuu ahaa xadfu raabic asaakin kan afaraad oo reeban in la xadfo alkasfuna waa xadfu saabic almutaxarik saakinkii mutaxariga ahaa in la xadfo way caruudada marka waxay noqonaysaa madwiya maksuufa mustafcilun mustafcilun mafcuulaatu caruudada hadda tafciladee waaye tafciil tafciilada ah mafcuulaatu ayaa caruudadii ah markii aan nidhaahno waxaa galay dayi waxaan xadfaynaa waawgaan xadfaynaa markaan nidhaahno kasfi ayaa galana ta'diyaan xadfaynaa maxay noqonaysaa markaas mafculaa mafculaa waawgi waa xadaftay ta'diina waa xadaftay waxaa loo wareejinayaa ilaa faacilun ayaa loo wareejinayaa haddii warqadihii aada fiidhisaanna midda ku taalla faacilun way warqadii ay ku qornayd mafaatiixu lbuxuur mustafcilun mustafcilun faacilun sidaasuu qorayaa faaciluntan marka waxay ka timid mafcuulaatooda markii kasfi iyo dayi uu galay ee mafcuulaa ay soo baxday ayaa faacilun loo wareejiyey tii loo wareejiyu ku keenay marka oo loo guuray wa adrubuhaa darbiyadeeduna alaaatun saddex wey caruudadan saddex darbi bay leedahay alawalu darbiga hore madwiyun mawquufun waa madwi waana mowquuf waa madwi oo dayibaa galay bimacnaa raabici waa la xadfay raabici saakinka ah waa la xadfay mowquufun macnaheedu waxa waaye saabicii mutaxariga ahaa ayaa la reebay saabicii mutaxariga ahaa reebidiisu waxaa loo yaqaanaa waqfi mafcuulaatu waxaad gelinaysaa dayi xarafkii afaraad aad xadfaysaa soo waawda ma ahayn ta'da u dambaysana saakinaad ka dhigaysaa maxay noqonaysaa mafcuulaat ayay noqonaysaa oo ta reebbanaad ku istaagaysaa waxaa loo wareejinayaa markaa ilaa faacilaan faacilaana mustacmal ah ayadaa loo wareejinayaa wuxuu yidhi wa beytuhu beytkiisu waxaa weeye waa caruudadii oo madwiya maksuufa ah iyo darbigii oo ah madwiyun mowquuf beytkan baa tusaalow ah asmaanu salma laa yaraa milaha raa-uuna fii shaamin walaa fii ciraaq asmaanu salmaa zamanada ama waqtiyada salma gabadha la yidhaahdo laa yaraa arki maayaan milahaa ayadoo kale arraa-uuna kuwa wax arka arki maayaan fii shaamin shaam dhexdeeda ku arki maayaan walaa fii ciraaqin ciraaqna ku arki maayaan gabadhan oo kale zamankan lama helu leeyahay ciraaq iyo shaam midna ku arki maysa asmaanu sal mustafcilun w maa laa yaraa mustafcilun mila har ra-da reebanaad ku istaagaysaa hadda waxaa galay soo maahan dayiwaan iyo kasfiyaa galay faacilun wey mila har faacilun raa-una fi mustafcilun shaamin walaa mustafcilun fii ciraaq mafcuulaat oo loo wareejiyey faacilaan fii ciraaq waa faacilaan ciraaq waa reebantaha qaafka sidaas waa marka beytku caruudadiina waa maطwiya maksuufa darbiguna waa maطwiyun mowquuf athaani darbiga labaad oo ay iska leedahay caruudadii hore caruudada koowaad maطwiyada ee maksuufada saddex darbi bay leedahay darbigii koowaad waa maطwiyun mowquuf athaani darbiga labaad miluhaa ay milu lcaruuda waa maطwiyun maksuuf dayi iyo kasfi labadaba way galeen wa beytuhu beytkiisu waxa waay haaja alhawaa rasmu bidaati اlgadaa muqlowliqun mustacjimu muxwilu haaja alhawaa hawadii waxaa kiciyey jacaylkii iyo cishqigii waxaa kiciyey rasmun baqaayaad guri iyo aasaaskii ayaa kiciyey bidaati algadaa oo ku yaala meesha la yidhaahda daatulgadaa waa ismu makaan rasmigaasoo mukhlowliqun ah mid dhammaaday rasmigaasoo mustacjimun ah mid aan hadlaynin rasmigaasoo muxwilun ah mid sanawaad badan ay soo mareen yacni zaman badanaa soo maray oo waa rasmi aasaas waaga hore ka yimid aasaaskaasi waaga hore ka yimid ayaa cishqiga kicinaya wey macnaha markii lasoo garab maro macshuuqadiyaa la xasuusanayaa buu ka wada gabadhii gurigan deganaa jirtay laakiin waa hore meeshaan ka guuriyeen waa guri baaba-ay waayahay haaja alhawaa mustafcilun rasmun bidaa mustafcilun tilgadaa faacilun muqhlowliqun mustafcilun mustacjimun mustafcilun muxwilu faacilun asigana hadda way isleeyihiin soo maaha caruudadii iyo darbiga labadaba way isleeyihiin mid walboo ka mida waa madwiyun maksuuf athaaliu midka saddexaad oo darbiga saddexaad ah aslam waa darbun aslam macnaha salmi baa galay salmiguna waa xadfu lwatadi lmafruuq watadkii mafruuqa ahaa in la xadfo wey mafcuulaatu waxay ka kooban tahay yacni waxaa ku jira watad mafruuq ah ayaa ku jira oo mafcuulaatu laatudaasi waa watad mafruuq ah laatu markii la xadfo maxaa soo haraya mafcuul ayaa soo haraysa intaasaa ka soo haraysa darbigani marka waa darbi aslam ah bimacnaa waa darbi laga xadfay watadkii mafruuq ahaa mafcuulaatu laatu baa la xadfaya mafcuul keliyaa soo haraysa mafcuula waxaa loo wareejinayaa ilaa faclun ayaa loo wareejinaya sababto waxaa laga rabaa laba sabab oo khafiifa mafcuul maxay ka kooban tahay laba sabab oo khafiifay ka kooban tahay maxaa marka lagu bedeli karaa oo mustacmala waxaa lagu bedeli karaa tafcilo la isticmaalo oo laba sabab oo khafiifa ka kooban waa faclun wey faclun caynka waa reebaysaa waa sabab khafiifa facda lunna waa sabab khafiif oo kale labadaa sabab khafiifa ayay ka koobanta taasaa lagu bedelayaa marka oo mustacmala wa beytuhu beytkiisu waxaa waaye qaalat walam taqsid liqiili اlkhanaa mahlan faqad ablagta asmaacii qaalat waxay tidhi gabadhi walam taqsid walxaal lam taqsid aysan ula qasdin liqiili اlkhanaa hadal fuxshiyo xun dhihiddiisa aysan u qasdin waxay tidhi mahlan sug oo u kaadi faqad ablagta hadalka waad gaarsiisay asmaacii maqladayda warkaad sheegayso waan maqlaye tartiibuu u kaadiye bay tiri beydkan waxaa iskale nin la yidhaha abulqays ninkan waxaa la yidhi markaa xaaskiisii ayuu ka tegay muddou ka maqnaa adigu muddo bilahu ka maqnaa shahar bil kaamila bil kadib ayaa iyadoon filanaynin oo gurigii yimid gurigii markuu yimid ee albaabkii furtay ayuu korkeeda ama jirkeedii qabtay ayadana maysan fahmin inuu ninkeedii yahay waxaa la yidhi marka markuu qabtay gadaal uga booday ayadoo markaa u haysata inuu ninkani nin kaloo socdo uu yahay ninkeedii uusan ahayn hadalkan markay dhehaysa buu leeyahay marka mahlan faqad ablaqta asmaaci wuxuu leeyahay ayada marna uma qasdin hadal xun oo fuxshiya inay ugu tiraahdo laakiin hadda imaysan filaynin mana ii malaynin inaan anigii ah oo ninkeedii aan ah qaalat waxay tidhi wuu yidhi walam taqsid xaalaysan u qasdin liqiili lkhana hadal xun dhihidiisa xaalay tahay miyaysan u qasdin waxay tidhi mahlan sug faqad ablaqta asmaaci faqad ablaqta asmaaci marka waxay ula jeedaa markuu isku sheega wey uu yidhi waa abulqays ayaa waxay tidhi u kaadi hadalka dhagahayga waad gaarsiisay markaan waan ku fahmay bay leedahay inaad ninkaygii tahay ee ii sugay u kaadi marka hadal xun umaysan qasdin buu leeyahay ayada inay tiraahdo waa u cudur daaraya qaalat walam mustafcilun wey taqsid liqii mustafcilun lilkhanaa faacilun caruudadii waa la soconaan u malaynaa waa matuuya maksuufa mahlan faqad mustafcilun ablaqta as mustafcilun maacii faclun maacii faclun maa iyo cii waa laba sababoo khafiifa soo maaha faclun ayay ku wasnitaa athaaniyatu ay alcaruud athaaniya caruudada labaad wey waxaan ka soo baxnay caruudadii koowaad waxayna lahayd saddex darbi halkaa wuxuu ka gelayaa caruudadii labaad makhbuulatun maksuufatun waa caruuda makhbuula khabli ayaa galay maksuufana way tahay khabli baa galay khabligu wuxuu ka koobnaa alkhabnu maca tay saasuu ahaa soo maa khabni iyo tay laysku daro waa khablun aطayu waa xadfu raabic asaakin alkhabnuna muxuu ahaa xadfu xadfu haani asaakin soo maa labadoodoo la ysku daray waa khabli idan hadda khabli baa ku jira waa kow isla markaana waa maksuufa kasfiguna muxuu ahaa xadfu saabic almutaxarik mafcuulaatu marka mafcuulaatu raabicii waan ka xadfaynaa haanigiina waa laga xadfayaa haaniga mafcuulaatu waa fa'da waa xadfaysaa raabicuna waa maxay ya waa waawgii asigana waad xadfaysaa maxaa u dambeeyo saabicu ah taada ayadana waad xadfaysaa maculaa baa soo hartay maculaa ayaa soo haraysa mafcuulaatu waxaa ka soo harayso maculaa ayaa ka soo haraysa maculaa ma ahan wasin la isticmaalo ama darbi yacni tafcilo la isticmaalo ma aha facilun ayaa loo wareejinayaa maculaa maxay ka kooban tahay saddex xaraf oo mutaxariga kan afaraadna uu yahay saakin weeye soo maha maxaa la yidhaahdaa faasila suqraa faasila suqraa wasni ahaa loo keenayaa ama tafcilo ah marka maculaa calaa wasni facilun ayay isla mid yihiin ayadaan ku bedelaynaa wa darbuhaa darbigeeduna milu hawe caruudadan darbigeedu asigu ayaduu la mid yahay bimacnaa waa darbun makhbuulun maksuuf waay wa beytuhu beytkiisu waxa weeye annashru miskun walwujuuhu dana niirun wa aطraafu اlakufi canam wuxuu yidhi annashru raa'ixadeeda ay nashruhaa w nashruhaa waa riixuhaa gabadhaasi riixdeeda ama udgoonkeeda ama raa'ixada ayada ka soo baxaysa miskun miski waayo walwujuuhu wejiyaduna danaaniirun danaaniir waay dinaaro waay wa aطraafu lakufi calaacalaha dhinacyadoodana wuxuu ula jeedaa farahe canam geedka la yidhaahdo dhigtaarka ayuu la mid yahay dhigtaarku waa geed gaduudan wuxuu ula jeedaa farihii gaduudkii la marinayay oo cilaankii ah ayuu geedkaasi ku macnaynaya inuu yahay macnaa faraheeduna waa gaduudan yihin waa gabar uu sifeynaya wuxuu yidhi annashru miskun walwujuuhu danaaniirun wa adraafu lakufi canam annashru riixda ka soo baxaysa miskun wey sida miskigiiba carfaysaa walwujuuhu wejiyaduna danaaniiru sida diinaarada u birqaan oo u iftiimayaan ayaa wejigeeduna u dhalaalayaabuu wejiyadeedu wa aطraafu اlakufi calaacalaha dhinacyadoodana maxaa dhinacyo u ah calaacalaha oo darfo iyo geesa u ah faraha u ah farahu ula jeedaahe canam waa dhigtaar geedka dhigtaar la yidhahda ayay ku macneeyaan culimmadu markay macnaynayaan waxaana loola jeedaa waa geed midhihiisu ay gaduudan yihiin muxuu ula jeedaa marka asiga midhahaas gaduudan cillaanka wa gacmaheedu waa gaduudan yihiin wejigeedu waa birbirqayaahoo waa iftiimayaa raa'ixadeedu sooma urtee waa miski sidaasuu ku ammaanayaa annashru mis mustafcilun kun walwajuu mustafcilun hudanaa maxaan ka leenaha hudanaa facilun hudanaa waa facilun niirun wa ad mustafcilun raafu lakuf mustafcilun ficanam facilun ficanam facilun soo ma jeedid caruudadii iyo darbigii labaduba facilun wey maxaa yeeley mid walbo labadooda ka mid ah waa maqbuula maksuufa athaalithatu caruudada saddexaad mowquufatun mashtuuratun wa darbuhaa midluhaa caruudada saddexaad mowquufo wey waqfi ayaa galay waqfigu soo ma ahayn saabicii oo la reebo saabicii mutaxarig ah oo la reebo weey mashtuuratun waana mashtuura mashtuurada maxaa la dhihi jiray midda uu tegay nisfu beytihaa soo maa beytka kale barkii uu tegay waxa la mashtuura wa darbuhaa miluhaa buy tacbiirkan waa laga fiicnaa sida hore uu usoo cabiray markuu mashtuurada iyo manhuukada ka hadlayaa ka fiicnayd markuu kasoo hadlaya hore muxuu u yidhi markaan rajaska soo maraynay wahiyo darbu dhihi jir ayuu dhahaya soo maha meeshaanna wahiyo darbu inuu yidhahdaa ka fiican maxaa yeeley ayadii unbaa darbi hadda ah caruudana way tahay darbina way tahay wa darbuhaa miluhaa markuu leeyahay waxaa ka owleysan inuu yidhaahdo wahiya darbu ayadii baa darbigii ah wa beytuhu beytkiisu waxa wey yandaxna fii xaafaatiha bilabwaal yandaxna geel buu ka sheekaynayaa geelaasi ama halahaasi yandaxna waxay firdhinayaan fii xaafaatihaa hareeraheedee waxay ku firdhinayaan bilabwaali kaadi kaadi bay hareerahooda ku firdhinayaan yandaxna fii mustafcilun xaafaatihaa mustafcilun bilabwaal bilabwaal calaa wasni mafcuulaat way soo maha ila waa lagu waqfinaya waa lagu istaagaya bilabwaal mafcuulaat qaybti kale aawa beytkii waa mashtuur beytkan nisfulbeydaa tegi oo maqan hadda qaybta hore keliyaan haynaa mustafcilun mustafcilun mafcuulaat keliyaan ka haynaa intii kale waa tagtay aaway caruudadii bilabwaala caruudadii ah darbigiina waa ayada soo maa darbi kale ma jiro marka wahiyo darbi waxaa loo leeyaha waa sidaas alraabicatu midda afaraad midda afaraad oo ah caruudadii afaraad wey maksuufatun mashtuuratun waa mid kasfi iyo shadri ay galeen labadaba tii hore waxay ahayd soo maahan mowquufa mashtuura tanna waa maksuufa mashtuura kasfigu muxuu ahaa saabica mutaxariga ah in la xadfo buu ahaa soo maha waana mashtuura oo nisfulbeydaa tegay wa darbuhaa darbigeeduna miluhaa buu yidhi halkaana maxaa awla ah sida tii oo kale way wahiya darbu in la yidhaahdo wa beytuhu beytkiisu waxa way yaa saaxibay raxlii aqilaa cadlii yaa saaxibay raxlii aqilaa cadlii yaa saaxibay raxlii kuwa u saaxiibka ah labada saaxiibka u ah safarkayga iyo gaadiidkaygu aqilaa yareeya cadli canaantayda iyo dagaalkaad ila dagaalaysaan yareeya yaa saaxibay mustafcilun raxlii aqil mustafcilun laa cadlii mafcuulaa ayaan leenaha soo maa waa la xadfaya kasfi baa gala saabici waa la xadfaya mafcuulaa laa cadlii mafcuulaa saas waa wasankeedu oo saabicii waa la xadfayaa aqilaa laamkaa shidan meeqa laamaa laga soo saaraya labaa laga soo saaraya raxlii aqil marka hore waa laamka horead ku istaagysa asoo reeban waa mustafcilun laamkii labaadna waxaa raacinaysaa qeybta dambe laa cadlii mafcuulaa wey halkaa waxaan uga baxnay albaxru sariic baxriga loo yaqaano albaxru sariic baxrigaana aadaa loo isticmaalaa mustafcilun mustafcilun mafcuulaatu albaxru alcaashiru baxriga a tobanaad almunsarixu wey sumiya bidalika linsiraaxihi على اللسان سمي بذلك لانسراحه على اللسان أي سهولته waxaa loogu magacaabay munsarix linsiraaxihi cala allisaan linsiraaxihi macnaheedu waa maxay waa lisuhuulatihi fudaydka uu carabku ku fudud yahay dartii ayaa waxaa loogu magacaabay almunsarix وأجزاؤه أجزاءdii suna waxa weeye مستفعل مفعuلaaت مستفعل مستفعل مفعuلaaت مستفعل oo mرتayن ah waa qeybta كoowaad iyo qeybtii labaad w مستفعل مفعuلaaت مستفعل مستفعل مفعuلaaت مستفعل saasoo yaعni beyd walba sidaasuu msنkiisu noqonaya وacaaridhu caruudyadiisuna alaaatun saddex weeye ka adrubihi darbiyadiisoo kada wey ka adrubihi hadduu ku yidhi muxuu ula jeedaa darbiyaduna meeqay noqonayaan ayaguna saddex we darbiyadiisu la mid yahay darbiyadu waa saddex caruudayduna waa saddex aluulaa caruudada hore ee koowaad صaxiixatun wey wa darbuhaa darbigeeduna madwiyun wey wa beytuhu wa darbuhaa madwiyun ayadu waa صaxiixa waxba laga taaban maayo waa saliima wadarbuhaa darbigeeduna madwiyun dayi ayaa galay dayigu waa soo marno waa xadfu araabic asaakin raabica saakinka ah oo la xadfaa dayi la yidhaahdaa marka darbigu waa madwi caruudaduna waa saxiixa beydkan beydkiisana waxaa waay ina bna zaydin laa zaala mustacmilan lilkhayri yufshi fii misrihi اlcurufa ina bna zaydin ina zayd laa zaala kama zuulin mustacmilan inuu yahay mid isticmaalaya oo wakhtigiisa ku bixinaya lilkhayri wanaagga yufshii wuxuu faafinayaa alcurufa macruufka iyo wanaagga ayuu ku faafinayaa fii misrihi deegaankiisii magaaladiisii u deganaa ayuu macruufka iyo wanaagga ku faafiya marka waa nin khayr badanoo kama zuulin inuu khayr isticmaalayo kama zuulin inuu wanaagga faafinayo ina bna zaydin laa zaala mustacmila lilkhayri yufshi fii misrihi lcurufa ina bna zayd waa mustafcilun din laa zaala mafcuulaatu din laa zaala mafcuulaatu mutaxariga u dambeeya soo maa mustacmilan mustafcilun lilkhayri yuf mustafcilun shii fii misri yani shii fii misri mafcuulaatu wey hil curafaa maxaan leenahay hil curafaa waxaa laga xadfayaa mustafcilun aaway raabicii yaa waa fa-da soo maaha mustacilun ayay noqonaysaa mustacilun yacni alhil curafaa waa mustacilun ila waxaa la yidhi waxaa galaya dayi ayaa galaaya beydka mustacilunna waxaa loo bedelayaa muftacilun mustacilun waxaa loo bedelayaa muftacilun hil curafaa muftacilun saasay noqonaysa athaaniyatu caruudada labaad mowquufatun manhuukatun wey waa mowquufa mowquufa macnaheedu yacni saakinka u dambeeyaa lagu istaagayaa way soo maaha manhuukatun waana manhuuka manhuukadu maxay ahayd saddex meelood laba meelaa tegaysa wey wa darbuhaa darbigeeduna miluhaa buu yidhi maxaa ka awlaysan wahiyo darbu in la yidhaahdo ilan darbi kale ma jira eh wa beytuhu beytkiisu waxa waye sabran bani cabdi daar sabran bani cabdi daar sabran يعني صبروا اصبروا صبرا بني عبد الدار يا بني عبد الدار هل بني عبد الدار وهلا الصبر أيو لي الثالثة مد سدحا سدحاتنا مكسوفة منهوكة وأيضنا كسف باقلي منهوكا ويتا كسف محوها saabica mutaxariga in la xadfo soo maahay manhuukana we manhuuka tii haddaan soo marno waay wa darbuhaa miluhaa buu yidhi ayadan maxaa la leeyahay wa hiya darbu ayaa la leeyahay saasaa ka fiican wa beytuhu beytkiisu waxa weeye waylu ummi sacdin sacda intaas waay beytka dhanba waylu ummi sacdin sacda waxyaabaha qaar waa ka shakinaysaa inay gabayba yihiin war caadiyaad moodaa laakiin waa noocun gabaygii ka mid ah waxbaa galgalay cilooyin iyo zixaafki iyo waxaan soo marina wax reerreebay waylu ummi sacdin sacda waxay yidhahdeen sacd ibnu mucaada hooyadii ayaa tidhi hadalkan markii sacd ibnu mucaad radi allaahu canhu yowma alkhandaq ou dhaawacmay kadibna uu dhaawicii u dhintay radi allaahu canhu ayaa hooyadii asagoo ka murugaysan geerida wiilkeeda waxay leedahay waylu ummi sacdin ummi sacdi hoog ayaa u sugnaaday sacdan ay min sacdin xagga sacdu uga sugnaaday xagga sacdu uga sugnaaday waxay ka waddaa waa geeridii xagga sacad ka timid ayaa hooyadii hoog uga sugnaado aadaan uga murugaysanahay bay leedahay albaxru alxaadi cashara baxarka kow iyo tobanaad alkhafiifu wey baxarka loo yaqaana baxru lkhafiif baxru lkhafiif sumiya khafiifan liannahu akhafu subaaciyaat waxaa khafiif loogu magacaabay tafaaciisha subaaciyada ah ee toddobada ka kooban midka ugu khafiifsan wey wa ajzaa'uhu ajzaa'diisuna waxa weye faacilaatun mustafcilun faacilaatun maratayni faacilaatun mustafcilun faacilaatun mustafcilun faacilaatun mustafcilun faacilaatun waa waa shadrulbeyt faacilaatun mustafcilun faacilaatun waa qeybtii kale maratayni wey wa caariduhu caruudyadiisuna alaaatun waa saddex wa adrubuhu darbiyadiisuna khamsatun waa shan aluulaa caruudada koowaad saxiixatun wey saxiixa waa la yaqaanahan umaleynaa istilaaxaadkan dhan waan soo marnay waxay la mid tahay adoo cilmilxadiid soo dhigto saxiix iyo daciif iyo xasan lagu yidhi oo kale waa macruuf soo maha wixii mar haddaad soo marto istilaaxii wixii ka dambeeya istilaaxaad ku socodsiinaysaa saxiixatun wey waa mid caafimaad qabta walahaa darbaani laba darbi bay leedahay caruudadan alwalu darbiga koowaad miluhaa waa ayadoo kale ayadoo kale maxaa loola jeedaa waa saxiixun miluhaa wa beytuhu beytkiisu waxa weeye xalla ahli maa bayna durna fabaadow laa waxallat culwiyatn bisikhaal waxallat culwiyatan bisikhaal xalla ahli ehelkeyga wuxuu degay maa bayna durna meesha la yidhaah durna inta u dhaxaysa fabaadowlaa iyo baadowlaa meesha la yidhaahdo waa laba meel wey waxallat gabadhii aan jeclaana waxay degtay culuwiyatan meeshii sarrays culwiyatan meeshii sarraysay ayay degtay oo bisikhaali makaanka sikhaal la yidhaahda ku taalla meeshii sarraysay ee sikhaal ku tiilay ayay ayaduna degtay wuxuu ka wadaa ani iyo ayada waan kala fogaanay meeshaan deganahay iyo meeshay deganayd waa kala dheeraanay buu leeyahay arrintaasina waa ka murugaysan yahi wuxuu u sheegayaa waa inuu ka xun yahay inay kala fogaadeen waa la kala guuray xalla ahlii ehelkaygu wuxuu degay maa bayna durna fabaadowla meesha la yidhaha durna iyo baadowla inta u dhexaysa waxallat ayaduna waxay degtay culwiyatan ay makaanan caaliyan meel sarraysa ayay degtay bisikhaali oo sikhaal meesha la yidhaahda ku yaalla xalla ahlii faacilaatun wey maa bayna dur mustafcilun naafa baadow faacilaatun laa waxallat faacilaatun culwiyatan mustafcilun bisikhaali faacilaatun faacilaatun mustafcilun faacilaatun faacilaatun laba jeeray soo noqonaysaa soo maaha shadrigiiba waxaa ku kala dhex jira kelimadda mustafcilun wasnigaasaa ku kala dhex jira wayalxaquhu waxaa haleelaya buu yidhi atashciidu jawaasan wayalxaquhu ha-da xaggee u noqonaysaa darbigii u noqonaysaa wayalxaquhu darbigaani waxaa haleelaya atashciidu tashciid ayaa haleelaya jawaasan ay min xayu ljawaas xagga banaanaanshaha tashciidaa ku banaanaanayo wa huwa tashciidku waxaa weeye tashciidku bilugada xaggeeda waa bimacna tagyiir iyo isbedel sheikha asaa istilaax ahaan kuu sheegaya wa huwa tashciisku waxa weeye tagayuru faacilaatun lizinati mafcuulun faacilaatunta dambe faacilaatunta laga hadlayo ma midda caruudada aha mase midda darbiga we caruudo laga hadli maayo hadda waxa laga hadlaya waa darbiga wuxuu tashciidku gelaya waa darbiga wa huwa tagayuru faacilaatun faacilaatunta darbiga ah tagayurkeeda iyo bedelkeeda wey oo loo bedelayo lizinati mafcuulun wasanka ah mafcuulun ayaa loo bedelaya faacilaatun in mafcuulun loo bedela tashciidka loola jeeda wa beytuhu beytkiisu waxa weeye laysa man maata fastaraaxa bimeytin inama almeytu meyitu laxyaa'i inama almeytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila arajaa'i intaanan beytka gudagelin sheikha wuxuu yidhi tashciidaa gelaya darbiga waxaanu tashciid la yidhaahdaa faacilaatun in mafcuulun loo bedelo faacilaatun naqlu faacilaat ilaa mafcuulun loo naqliyo fiiha arbacatu madaahib dariiqada loogu naqlinaya afar madhabaa ku jirta oy culimmadu sheegaan naqluhaa ilaa mafcuulun ama fii naqliha ilaa mafcuulun arbacatu madaahib naqlinteeda ilaa mafcuulun loo naqlinayo waxaa ku sugan arbacatu madaahib afar madhab alأwl madhabka hore an yukhbana bixadfi اlأlifi an yukhbana bixadfi اlأlifi wayudmara biiskaani اlmutaxariki bacda اlأlif an yukhbana bixadfi اlأlifi ويضمر بإسكان المتحرك بعد الأليف فيصير فعلات فيصير فعلات فيصير فعلات وينقل إلى مفعول وينقل إلى مفعول الثاني أن تحذف العين أن تحذف العين فيصير فالات فيصير فالات فيصير فالات وينقل إلى مفعول وينقل إلى مفعول الثالث أن تحذف اللام الثالث أن تحذف اللام وتفتح العين أن تحذف اللام وتفتح العين فيصير فاعات فيصير فاعات وينقل إلى مفعول فيصير فاعات وينقل إلى مفعول الرابع تحذف الألف التي بعد اللام أما تحذف الألف التي بعد اللام ثم تسكنها فيصير فاعلت فيصير فاعلت وينقل إلى مفعول وينقل إلى مفعول وأولى المذاهب الثاني لأنه أخفها عملا وأولى المذاهب الثاني لأنه أخفها عملا ويا أفرتاسي مركا waa afar dariiqoo loo maro markii faacilaatun loo rogayo mafcuulun markii loo rogayo waa markii tashciidku yimaad soo maaha tashciidkaasi dariiqa loo marayo oo faacilaatun ilaa mafcuulun loogu bedelayo ayaa afartaa dariiq loo maraa dariiqa koowaad waxaa waaye khabni iyo idmaar labadaba in la geliyo faacilaatun khabni baa la gelinayaa faa maxaa xadfaysaa aliftaad xadfaysaa waxaana la idmaarinayaa oo la reebayaa almutaxarik bacda alif caynkii way faa markaa aliftii xadafto caynkii reeb maxaa soo baxaya faclaatun bay noqonaysaa meesha ahayd faacilaatun waxay isku beddelaysaa faclaatun hal mid horta aan ku baraarugsanaano waxaa la rabo waxa waaye saddex sabab oo khafiifa mar walba la rabo meeshu inay ka soo baxdo saddex wa saddex sabab oo khafiifa ayaa mar walba midda muhmalka inta laga wareego ayaa waxaa loo bedelayaa ma- mafcuulun oo mustacmal ah faacilaatun maxay ka kooban tahay kelimadda faacilaatun maxay ka kooban tahay faacilaatun soo maaha laba sababood oo khafiifa iyo watad majmuuc ah iyo sabab khafiifa u dambeeya tunta u dambaysa saas way soo maaha laba sababood oo khafiifa iyo watad majmuuca soo maaha markaan rabno inaan u bedelno mafcuulun horta marka hore waa inaan faacilaatun inta wax ka jarjarno mafcuulun wax lamida aan keenno wax mafcuulun la mida oo hayru mustacmalka aha markaa waxaan uga guuraynaa ee mafcuulun oo mustacmal ah faacilaatun waxaa galay khabni waxaa galay idmaar waxay soo baxday faclaatun meeqay ka kooban tahay faclaatun saddex sabab oo khafiifa weeye fac waa sabab khafiifa laa waa sabab khafiifa iyo tun oo sabab khafiifa ah waxaan leenahay mustacmal ma aha wasnigan maxaan u wareegaynaa oo la mid ah mafcuulun oo ayadana saddex sabab oo khafiif ah taas waa dariiqa koowaad dariiqa labaad waxaa la xadfayaa cayntii faacilaatun soo cayn kuma jirin cayntii xadaf ku dhawaaqna faalaatun ayaa soo baxay wax kale maadan qaban caynta keliya xadafta hadda waa waxaa loo yidhi madhabkaana ugu sa- ugu- ugu awlaysan maxaa yeele asaa ugu fudud cayn keliya xadaftay faalaatun bay noqotay faalaatun meeqay ka kooban tahay saddex sabab oo khafiifa mustacmal ma aha waxaad uga uga wareegtaa marka ilaa mafcuulun ugu wareeg uga wareeg kan saddexaad waa laamtii inaad xadafto cayntiina aad kor dhigto laamtii faacilaa ku jirtay ayaa xadfaysaa faacilaa caynku sooma hoos dhignayn yaa kordhig ilaa caynka waxaa loo kordhigayaa waxaa la rabaa kordhigan alifta inuu munaasab u noqdo laamta meesha waa laga xadfay waxaa soo baxday faacaatun ayaa soo baxday faa iyo caa iyo tun waa saddex sababood oo khafiifa mustacmal miya maya ilaa mafcuulun uga wareeg asigana qaybta afaraad waxa waaye inaad xadafto alifta laamta ka dambaysa alifta fa'da ku jirta maaha oo fa'da ka dambaysa faacilaatun waxaad xadfaysaa alifta laamta ka dambaysa kadibna laamkii baad reebaysaa markaa aliftii ka xadafto laamkaad reebaysaa muxuu noqonayaa faaciltun saasuu noqo soo maaha faa iyo cil iyo tun waa saddex sababood oo khafiifa mustacmal ma aha waxaan uga wareegaynaa ilaa mafcuulun saddex afar dariiq soo maaha afartaa dariiq kee ugu sahlan waxaa ugu sahlan midka labaad midka labaad oo ahaa inaad laamta iska xadafto keliya yacni inaad caynta iska xadafto keliya wuxuu noqonayaa markaa faalaatun kaasaa ugu sahlan kadibna waxaad uga wareegaysaa ilaa mafcuulun baad uga wareegaysaa marka wareega faacilaatun laga wareegayo mafcuulun loo wareegayo afartaa dariiq mid ka mid aha loo maraa laakiin afartuba hal meelay kusoo biyo shubanayaan soo maa waa in mafcuulun la iskugu yimaado wey. waa in sabab khafi saddex sababood oo khafiifa la iskugu keeno oo mustacmal ah wa beytuhu beytkiisu waxa waaye laysa man maata fastaraaxa bimeytin inama almeyitu meyitu laxyaa'i laysa man maata ma ahaanin buu yidhi qofkii dhinta fastaraaxa ee raaxaysta bimeytin mid dhintay ma ah xaqiiqatan ma dhiman buu leeyahay kaasi dhibkii adduunyada uu ka raaxaystay inama almeytu meydku waxaa weeye uun meyitu laxyaa'i kuwa nool geeridooda weeye geerida dhabta ah inama almeytu geeridu waxa weeye man yaciishu yacni meydku waxa weeye man yaciishu mid noolaanaya ka-iiban xaal uu yahay mid murugaysan kaasifan baaluhu xaal qalbigiisu uu jaban yahay qaliila arajaa'i xaal rajadiisu ay aada iyo aada u yartahay midka niyadiisu jabsan tahay murugada ku nool rajadiisu ay xun tahay kaas waayo buu leeyahay midka sida xaqiiqadaa dhintay ee kan dhintay ma aha midku naftu ka baxday kadibna raaxaystay kaas xaqiiqatan meyd ma ahan buu leeyahay laysa man maata fastaraaxa bimeytin laysa man maa faacilaatun we laysa man maa faacilaatun tafastaraax mustafcilun xibi meytin waa saxiix soo ma faacilaatun inaan dhaanaba inama almay faacilaatun meytu mayitul mustafcilun axyaa'i meeshaan maxaa galaya axyaa'i calaa wasni mafcuulun tashciisaa galay axyaa'i calaa wasni mafcuulun wey inama almay faacilaatun tuman yacii مستفعل شكئي با فاعلات كاسفا با فاعلات له قلي له إلا هذا والأشباعين يا صمة له قلي ومستفعل للرجاء مفعول أي أيضا نغنيسا للرجاء وزن كذا محون نغنايا فاعلات ayuu noqonayaa sababtu waxa waye tashciidka beytka hore u galay tashciidka beytka hore u galay tashciidka waxaad ogaataan maaha cilla mustamira oo beytka abyaadda dhan daa'imaysa ma aha beytka ugu horeysa ayuu tashciidku galayaa kan ka dambeeya oo hadda larajaa'i la leeyahay waa faacilaatun wa waa dhammaystiran yahay tashciidka wuxuu galayaa qeybta hore kaliyuu galaya wayna baraarujiyeen culummadu waxay idhahdeen tashciidku ma ahan cilo laazima يعني إلا الله سعونيس أبياد أما لازم يسمع الثاني ضربي الله بعد محذوف وي وبيته ليت شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولن من دون ذاك الردى الثاني محذوف ضربي الله بعد محذوف وي وحالو لجد وإسقاط الصواب الخفيف صمع صواب خفيف كل الرضا ويحذف بيت كيسون وحوي ليت شعري هل ثم هل آتينهم layta shicrii maan ogaado wey waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado layta shicrii haddaad aragto waa laytanii aclamu waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado wey hal humma hal waa towkiid ma imaan hal humma hal aatiyanhum ma u tegayaa dadkii aan jeclaa iyo ehelkii aan jeclaa waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado inaan u tegaya in kale oo yacni cumri aan ku gaari doono waqtigaan u tago inaan arko am yaxuulan mase waxaa kala dhex galaya oo kala teedaya min duuni daaka arrinkaa sokodii arrinka sheegaya waa maxay u tegiddoodii waa u tegidooda sokodoodama waxaa kala teedaya oo na kala dhex galaya alradaa ay ilhalaag halaag miyaa na kala dhex galaya maan ogaado ma u tegi doonaa dadkii aan jeclaa mase waxaa na kala dhexgeli doono halaag geeriyu ka wada ma annagoo is aragaan dhiman doonaa mase ilaahay wuxuu noo qadaray liqaa oo waa is arki doonaa arrintaas inaan ogaadaan jeclaan lahaa buu leeyahay layta shicrii faacilaatun we hal humma hal mustafcilun aatiyanhum aatiyanhum waa faacilaatun weli waxaan ku jirnaa soomahan caruudadii saxiixada ahayd am yaxuulan faacilaatun min duuni daa مستفعل كالردى فاعلا كالردى فاعلا محل حذفي صابك خفيف كهبا لحذفة تمتي قدام بيسا لحذفة فاعلا مستعمل ميا ميا محل لوغا وريغيا الى فاعل ايا لوغا وريغيا marka waxay noqonaysaa faacilaatun mustafcilun faacilun taasay noqonaysaa فاaعلaaت مستفعل فاaعل الثانية caruudada labaad مaحذuuفaة wy وضربhaa ضربigeeduna مثlhaa waa ayadoo kaleo مaحذuuف wy wa beytuhu beytkiisuna waxa waay in qadarnaa yowma calaa caamirin nantasif minhu aw nadachu lakum in qadarnaan haddaan awoodno yowman maalin calaa caamirin caamir haddaan awoodno bimacnaa haddaan makansannoon gacanta ku dhigno nantasif minhu waan ka aargudanaynaa aw nadachu ama waan ka tegaynaa caamir lakum adinka idinkaga tegaynaa macnaa waa idiin daynaynaa ama waan ka aargudanayna laba miday noqonaysaa bule haddaan awoodno gacanta ku dhigno in qadarnaa faacilaatun yowman calaa mustafcilun caamirin maxaa maxaa ka soo haraya caamirin faacilaa wey soo maha ilaa xadi baa galay waxaan u bedelaynaa faacilaadii faacilun in qadarnaa faacilaatun yowman calaa mustafcilun caamirin faacilun nantasif min فاaعلaaت hu أو ndع مstfعiل hu لكم فاaعل wy أيadna إلا caruudaduna waa maxduuفة darbiguna waa maxduuف الثالثة midda سدexaad مجزuءaة صaحيiحaة wey caruudada سدexaad waa مجزuءة صaحيiحة مجزuءa maxaa laga wadaa waxaa la xadfayaa تafcilada la xadfayaa soo maaha waana صaحيixa wax isbedela ma laha walahaa darbaani laba darbina way leedahay alأwalu darbiga koowaad miluhaa way waa majzuءun صaxiix wa beytuhu beytkiisa waxa way layta shicrii maada taraa umu camrin fii amrina layta shicrii maada taraa umu camrin fii amrina layta shicrii maan ogaado oo waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado maada taraa maxay aragtaa umu camrin taradan waa min ara'yi aragti iyo ra'yi way layta shicrii maan ogaado maada taraa maxay aragtaa umu camrin umu camr maxay u aragtaa fii amrina arrinkeenna waxay naga aaminsan tahay siday noo aragto waxaan jeclaan lahaa buu le inaan ogaado layta shicrii faacilaatun maada taraa mustafcilun wax kale miyaa raacaya maya majzuu'a wa umu camrin faacilaatun fii amrina mustafcilun soo uma jeedid caruudadu waa majzuu'a darbiguna waa majzuu aلthaani darbiga labaad majzuءun makhbuunun wey khabni baa galay jaz-ina waa galay maqsuurun qasrina waa galay saddexaa iskugu darsanta soo maa yacni waa saddexaa iskugu majzuua inay tahay oo majzuu inuu yahay inuu makhbuun yahay iyo inuu maqsuur yahay beytkiisu waxa waye kulu khaطbin in lam takunuu qadibtum yasiiruu kulu khaطbin arrin walboo weyn musiibo walboo ballaaran oo weyn in lam takuunuu haddii adinku aadan ahaynina qadibtum kuba carooday yasiiru waa sahlantah qolow ammaanaya wuxuu leeyahay musiibo kastoo dhacda haddaadan adinku xanaaqina musiibadaasi waa sahlantah macnaha musiibo ka weyn ma jirta inaad adinku carootaan buu leeyahay markaa xanaaqdaana musiiba taalla laakiin intaadan xanaaqina ka hor musiibo walbaa waa fudayd oo waa sahlan way sahlan tahay kullu khaطbin waxa weeye faacilaatun in lam takunuu mustafciluun waa caruudadii nuuqadibtum faacilaatun yasiiruu facuulun yasiiruu facuulun oo markii khabni uu galay qasrina uu galay facuulun bay ku soo aruurtay mutafcil ayay marka hore noqotay kadibna facuulun ayaa loo bedelo loo rogay والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين